الظلم مهما طال لا يتأبد والحق يا إسلام لا تردد والعدل مهما ضاع ما بين الورى باق على الأزمان لا يتجمد bismiillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybta shan iyo tobanaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari النصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد يتأبد والنصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد
marka laga yimaado in muslimiinta turkistaanta bari aan loo ogolayn inay dalka dibaddiisa aadaan haddii taasi lagu ogaadana ay keenayso in xabsi la dhigo waxaan sidoo kale loo ogolayn inay gudaha u galaan dalka shiinaha oo ay isaga noolaadaan gobollada kale ee shiinaha haddii mid ka mid ah magaalooyinka ama deegaanada ka baxsan turkistaanta bari lagu arko shakhsi ka mid ah muslimiinta ay goor waxay booliska shiinaha durbaba bilaabaan baaritaan ku aadan shakhsiga waxaa xiriir toos ah uu ka dhexeeya maamulka xabsiyada shiinaha ee dhulka turkistaanta bari iyo shirkadaha dowladda ay ka shaqeeyaan marka la hubsado macluumaadka qofka iyo waxa uu yahayna waxaa durbaba lagu soo celinayaa goobihii uu ka soo tegay iyadoo xitaa uu mutaysanayo xabsi haddii aanu horay xitaa maxbuus u ahaan jirin mid ka mid ah tallaabooyinka ay dowladda shiinaha u aragto in ay tahay dembi lama dhaafaan ah waa in muslimiinta turkistaanta bari ay dhibaatada caalamka u soo gudbiyaan oo ay warbixin siiyaan warbaahinta noocyadeeda kala duwan haweenay muslimad ah oo ka shaqaynaysa shirkadda shiinaha laga leeyahay ee dharka soo saarto ee huwava ayaa lagu helay inay la hadashay warye ka shaqeeya wargeyska wall street journal durbadiiba waa la qabtay xabsi ayaana loo taxaabay dadna waxaa ugu wardambaysay maalinkii ay waraysigaasi bixisay lamana oga sida ay xogta ku heshay dowladda shiinaha iyo in waryaha qudhiisa uu jaajuus u ahaa xukuumadda beijing waxay dowladda shiinaha door bidaa in muuqaal ka duwan xaqiiqda ka jirta turkistaanta bari ay u gudbiso dalka dibaddiisa taasina waxay ku bixisaa dacayad badan oo lacago loo adeegsado tusaale ahaan marka ay dhulka turkistaanta bari imaanayaan wariyaal ka socda reer galbeedka ama shakhsiyaad ka imaanaya meel ka baxsan shiinaha waxay maamulka turkistaanta bari sameeyaan diyaargarow iyo marin habaabin ka duwan xaqiiqda dowladda shiinaha ayaa diyaarinaysa shakhsiyaad ka tirsan muslimiinta ay goor kuwaasoo laga dhaadhicinayo inay qaataan lacag taasi beddelkeedana wafdiga imaanaya ay u muujiyaan inay haystaan xorriyad diineed kuna qanacsan yihiin maamulka shiinaha sida ay ku warameen dad goobjoogayaal ah oo la kulmay dhacdooyin arrimahan la mid ah waxay dowladda shiinaha ku wargelisay su'aalo konton ah oo ay dhici karto in wafdiga dibadda ka yimid ay weydiiyaan dadka ay goor ah haddii la weydiiyana ay tahay inay uga jawaabaan si ay ula og tahay dowladda shiinaha oo horeyba loogu wargelinayo dadkan ayaa lagu amray inay salaada ku tukadaan meel uu wafdiga booqashada ku yimid imaanayo tanina waa muuqaal marin habaabin ah oo ay dowladda shiinaha ku doonayso inay ku qarayso waaqiciga qaraar ee ka jira dhulka turkistaanta bari tani waxay keentay in shirkado laga leeyahay waddamada reer galbeedka ay qaarkood xarumo ka samaystaan dhulka turkistaanta bari iyagoo ku doodaya in shirkadaha ay halkaasi ka hirgeliyeen ay faa'iido ugu jirto reer aygoor oo ay noqonayaan shaqaalaha ka howlgala shirkaddan waxay adeegsataa wadiiqooyin kale oo ay ku dulaynayso muslimiinta sida uu sheegayo aqoon-yahan maxamuud ugaas Een, sharikadaha shisheeye ama reer galbeedka ee maxaan ku idhaahdaa maxaabiista muslimiinta ee reer turkistan yacni shaqaalaysiista oo maxaan ku idhahdaa sida qasabka warshadahooda uga shaqeeya een, runtii ama warshadaha iyo xarumaha kule turkistaanta bariyo waa sharikadaha la oran karo waa kuwa ugu sumcadda xundunida sida sharikadda apple iyo sharikadda amazon oo sharikaddan amazon oo xaqiiqatan la yiraahdo waxayba tusaale u tahay gumaysiga casrigan oo markii xataa wadankoodii iyo maraykan la joogo yacni duruufaha iyo qaabka ay maxaan ku idhahdaa shaqaalaheedu eh, ku shaqeeyaan iyo tacadiyaadka ay shaqaalaheeda shirkaddan u geysataa la yiraahdaa ama ay ka dhalatay in la dhaho yacni waxayba tusaale ka tahay gumaysiga casriga ah Een, sharikadahanu marka laga soo tago dhibaatada een, maxaan ku idhahdaa iyo foolxumada ay qeybta ka yihiin oo ah in dadkii xabsiyada ku jiray ee gobolkan inay maxaan ku idhahdaa warshadahooda ay ka shaqeeyaan oo maxaan ku idhahdaa waxsaasoorka waxsoosaarkooda ay qeyb ka yihiin oo shaqaale cheap labor ay halkaa ka heleen waxay xataa xarumaha ay maxaan ku idhahdaa ku leeyihiin gobolada kale ee shiinuhu ay maaragtay ka shaqeeyeen in shaqaalahooda ama shaqaalaha halkaa uga shaqaynaya uu noqdo dadka ay qoriyiinta ah oo maxaan ku irahdaa gobolkan laga keenay oo waxaa la sheegaa dad aan ka yarayn siddeetan kun oo qof oo gobolkan laga qaaday oo si qasaba looga qaaday inay xarumaha kale ee warshadahan ee gobollada kale ee maxaan ku irahdaa qiinaha ku yaalla ay ka shaqeeyaan sidaa darteed dhibaatada ay qeybta ka yihiin mujtamacan ay ku hayaan sharikadahan reer galbeedku yacni kuma koobna turkistaanta bari oo xataa gobollada kale ee shiinaha maxaan ku irahdaa ayay maxaan ku irahdaa dowladdan ay suurto gelisay oo ay sharikadahanu ay maxaan ku irahdaa ay suurto geliyeen oo ay ku shaqaalaysiisteen dadkan inay uga shaqeeyaan warshadahooda qodobka labaad oo laga tilmaami kara arrintaa waxaa weeye waxay sharikadahan heshiis kula jiraan yacni dowladda shiinaha oo mas-uul ku ah xaqiiqatan mashruucan isirsifaynta ee dadka gobolkan lagu hayo waxayna faa'iido toosa sidaa darteed ku qabaan siyaasadda dowladdan ee malaayiinta qof xabsiga ku ururisay kana dhigtay yacni shaqaale bilaash ah oo waa beneficiaries ama dad si toosa uga faa'iidaya yacni mucaskaraadkan iyo waxyaabahan yacni icaadatu tadqiifka ay ku magacaabayaan iyo mashaariicdan dhowrka milyan ee qof xabsiyada gelisay yacni waa dad ama sharikado faa'iido toosa ku qaba marka ama qodobka saddexaad oo laga tilmaami karaa waxa weeye sharikadahan waxa iska leh tujaar maraykana oo dhankooda iyo sidooda loogu yaqaano yacni nacaybka ay u qabaan islaamka iyo ehelkiisa iyo maxaan ku yidhahdaa sida ay qeybta uga yihiin mashaariicda kale ee cadaawadda leh iyo duulaanka lagu hayo ama maraykanku iyo dowladaha reer galbeedku xilliyada kala duwan ay ku qaadeen dhulalka muslimiinta ee kala duwan qodobka kale ama qodobka afraad oo laga tilmaami karaa waxa weeye hay-adaha cilmi baarista sheegta iyo warbaahinta yacni reer galbeedku ama ka yimaanaya waddankan iyo dhulkan tegaya ee sida tusaale ahaan maraykanka oo kale laga leeyahay waxay daba fadhiyaan oo ay ka dambeeyaan oo ay dabcan heshiis kula jiraan oo ay ku aragti yihiin yacni sharikadahan waddamadooda kasoo horjeeda oo shakhsiyaadka waddamadooda kasoo horjeeda oo ay isku waddanka yihiin oo ay leeyihiin waxayna dabcan ku qanacsan yihiin oo ilaa xad ay ku qanacsan yihiin siyaasadaadka dowladahooda hadday china ku wajahan tahay iyo hadday caalamul islaami ku wajahan tahay iyo hadday maxaan ku irahdaa turkistaanta bari khaasatan ku wajahan tahay iyo shirkadaha maxaan ku irahdaa maraykanka ee meeshan warshadaha ku lehba sidaa darteed marka lasoo koobo yacni dowladda shiinaha iyo sharikadahan reer galbeedka ee warshadaha ku leh dhulkan ee turkistaanta bari warbaahinta reer galbeedka hay-adaha cilmi baarista reer galbeedka iyo dowladaha reer galbeedku waxay ka dhigan yihiin shabakad heshiis ku ah dulleysiga mujtamacan muslimka ah iyo boobka hantidiisa yacni ma jirto qaab iyo si ay maxaan ku dhahdaa hay-adahan cilmi baarista iyo warbaahinta reer galbeedku ay ayagu si iskooda uga shaqaynayaan ama ay usoo gudbinayaan xaqiiqada meeshan ka jirta iyo danaha mujtamacan ama ay uga shaqaynayaan danaha mujtamacan ama ay meeshan iyo dhulkan u joogaan yacni faa'iido maxaan ku irahdaa iyo dan ay u hayaan mujtamacan muslimka ah bal waxa ay qeyb ka yihiin oo xaqiiqo ah yacni mashruucan iyo burburinta iyo isirsafaynta mujtamacan lagu hayo أمتي وحر قلبي قلبي كم تقاسين وبالا وبالا آه يقود الحر عبد عبد سر يمينا سر شمالا شمالا آه يهاب الدين جهرا
inkastoo shirkadaha reer galbeedka ee xiriirka la leh shirkadda huwaafa ay diideen in shirkaddan ay qasabto shaqaalaha kuna kacdo dhibaatooyin ka dhan ah dadka laga awood badan yahay haddana waxaa si fudud baraha internetka looga helayaa hadalka mas-uulka waaxda tababarka ee shirkadda huwaafa ka oo tilmaamaya in dowladda shiinaha ay ka heleen shaqaalaha ay shirkaddu u baahan tahay kuwaasoo ka tirsan muslimiinta turkistaanta bari tani waxa ay keenaysaa in shirkadaha ku yaala caalamka islaamka ay aad isaga hubiyaan cilaaqaadka iyo xiriirka ganacsi ay la samaynayaan shirkadaha sida tooska ah ugu lugta leh dhibaatada lagu hayo muslimiinta turkistaanta bari inkastoo tani aanay ahayn nusrada ay naga mudan yihiin walaalaheenna turkistaanta bari haddana waa waxa ugu yar ay samayn karaan shirkadaha waaweyn ee laga leeyahay dalalka islaamka taasoo keeni karta in haddii la cunaqabata iyo badeecadahoodana aan la isticmaalin ay ugu dambayntii suuqa ka baxaan oo ay musallafaan sida uu sheegayo sheekh jaamac maxmed cusmaan wax badan baa la qaban karaa runtii jinaha maarata in nimanka laga dhiciyo ama dadka muslimiinta laga dhiciyo haddii muslimiin jiri lahaayeen oday diintooda si wacan u haysta mar horaa meel la saari laha jina meel la saari lahaa jina wuxuu ku haystaa caalam islaami suuqyada ugu waaweyn ay u badeecaysa u iibgeysto suuqa ugu weyna jaynuhu leeyahay waa suuqyada muslimiinta weeye wixii electronia iyo way isdhaafsadaan isagii reer yurub iyo maraykan wuu geeyaa laakiin waxyaalaha badaaca kale badaaca raqiisa ayuu keenaa suuqyadan isagaa haysta africa inta badan suuqyada jaynaha maanta haysta marka haddii ay jiri lahaayeen dad ganacsataa oo muslimiina oo qeyra islaamnimo ay ku jirto waxay samayn lahaayeen inay badaayacaas ay joojiyaan kasoo gadan waayaan oo ay ku sameeyaan waxa la yihahda muqaataca a la yihahdo wax jeyne kasoo degay iyo soo gelin dalka la yihahdo ama ninka ganacsada uusan kasoo gadan meel kale u leexdo suuqyo kale adduunka waa badan yihiin taas waxay la tahay nimanku waa maadiyiin waa maal jecel yihin haddii taa lagu sameeyo walaaliheenna reer turkistan way ka dibcin lahayen baa isleeyahay dhibtay ku hayaan laakiin waxaa la yidhahdaa laa xayaata liman tunaadi qofkan aad u dhawaaqaysa maba noola mayd muxuu maqlayaa muslimiintii maanta weeyaan haddaad tirahda war tujaarey war ganacsatoy jaynaha hala gooyo wadaad iska qayliya baad noqonaysaa maanta dhaqaalaha iyo maadada ayaa noqday wax la caabudo diin iyo akhlaaqba waa laga tegey adduunka inta badan wixii loo odhan jiray ukhuwa islaamiyana magac bay iska noqotay laysuguma gargaaro maanta laysma kaashado sidii ilaahayna faray iyo sidii nabiguna faray laguma dhaqmo waa ogtihin taas iyada wixii reer qasa ku dhacayay bilihiina dhaafay waad ogtihiin oo wax u dhaqaaqay bal iskaba dhaafay wixii muslimiinta isku sheegaya qaar baa yuhuudda garab taagnaa oo muruq iyo maalba la garab taagnaa weliba idinka ogtihiin falastiin waxaa ku xeraysan dalaalm islaam isku sheega oo afara oo weliba carab la sheegta inay isku qoomiyad yihiin la sheegta masar baa xuduud laleh suuriya laleh waxaa laleh lubnaan baa laleh urdun baa laleh dhibay u geystaan mooyaane reer falastiin raggaas ama dalalkaa wax kheyra kama helin marka dadka waxaa u maqan bacd allah ducaa lmustadcafiina min almuslimiin in loo duceeyo dadkaa reer turkistan sharciya loo duceeyo ilahay in ducada ka aqbala laga yaaba oo jicnaa u baabi'iyo oo dadkaa waxay ku xanuunka haya iyo dhibta haysata uu ka faydo ilaahay waynu uga baryaynaa nimankaas kolley yar waxay u baahan yihiin wixii dacama iyo wixii kaalme la siin karo iyo wixii khibraad lagu dhaamo in maaragtay lagu biiriyana way la gudboon tahay أشكو إلى الله الكروب وأدمعي حر سكوب أشكو إلى الله الكروب وأدمعي حر سكوب وألوذ بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب وألوذ بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب
samaynta gawaarida waa mid ka mid a shaqooyinka ugu adag caalamka ah uguna baaxadda weyn xagga shirkadaha wax soo saarka shirkad welibana waxa ay isku daydaa in ay lahaato astaan iyo wax ay uga duwan tahay shirkadaha kale si wax soo saarkeedu uu u yeesho suuq wanaagsan dhammaan shirkadaha soo saara gawaarida waxaa lagu eedeeyaa in ay ku kacaan gaboodfallo ka dhan ah dadka shaqaalaha ah ee u shaqeeya iyagoo aanan eegaynin xuquuqda basharka hadafka ugu weyn ee ay hiigsanayaanna uu yahay sidii ay u soo saari lahaayeen gawaari badan marka aan ka hadlayno turkistaanta bari waxa ay ka dhigan yihiin muslimiinta halkaasi ku nool inay iyagu yihiin shaqaalaha soo saara badi gawaarida laga isticmaalo dunida sababtu waxay tahay shirkadaha gawaarida soo saara waxay intooda badan isticmaalaan macaadin iyo qalabyo kala duwan oo laga keeno dhulka turkistaanta bari taasoo la micno ah inay soo saareen gacmaha ay goorta lagu addoonsado dhulkaasi disembar sanadkii labada kun laba iyo labaatanka jaamacad lagu magacaabo jiveland halam oo ku taala dalka ingiriiska ayaa soo saartay daraasad ay qoreen fariiq baarayaal ah oo ka tirsan jaamacadda kana faalooda arrimaha xuquuqda aadanaha iyo is-addoonsiga mucaasirka ah waxay fariiqani baaritaan ku sameeyeen biraha iyo dhammaan qalabyada loo isticmaalo soo saarista gawaarida dunida waxaana ay soo ogaadeen inaanay jirin taqriiban gaari laga isticmaalo dunida oo aanay qayb ka ahayn samayntiisa muslimiinta dhibanayaasha ah ee ku nool dhulka turkistaanta bari shirkadaha shiinaha ayaa iyagoo adeegsanaya shaqaalaha muslimiinta turkistaanta bari ee loo xoog sheegto waxay dhulka ay goor ka soo saaraan macaadin kala duwan oo muhiim u ah farsamaynta gawaarida iyagoo u iibgeeya dalka dibaddiisa shirkadaha reer galbeedka ayaana aad u jecel maadaama ay isku darsadeen tayo iyo qiimo jaban daraasadda ayaa ogaatay in ugu yaraan boqol shirkadood oo ku yaala dhulka turkistaanta bari ay ka shaqeeyaan soo saarista macaadinta loo adeegsado samaynta gawaarida ugu yaraan soddon iyo siddeed ka mid a shirkadahaasina ay si toos ah u qirteen in ay ku lug leeyihiin mashruuca xoog shaqaalaysiinta ee lagu hayo muslimiinta turkistaanta bari tusaale ahaan shirkad lagu magacaabo baw oo fadhigeedu uu yahay dalka shiinaha soona saarta qalabyo muhiim u ah soo saarista gawaarida waxay si cad u sheegtay in ay waafaqsan tahay oo ay u hoggaansamayso siyaasaadka hogaamiyaha dalka shiinaha iyo xisbiga shuuciga ah waxay intaa ku dartay in faraceeda dhulka turkistaanta bari uu fuuriyey siyaasadda dowladda shiinaha ee la xiriirta shaqaalaha iyagoo shaqaalahooda ku daray saddex boqol lixdan afar ruux oo laga keenay tuulooyinka fogfog ee dhulka turkistaanta bari tan ayaana ka ah istilaax iyo halku dhig dowladda shiinaha iyo shirkadaheedaba u adeegsadaan dadka xoogga lagu shaqaalaysiiyo ee aan wax xuquuq ahna la siinin shirkadaha waaweyn ee ku caanbaxay samaynta gawaarida sida mercedes b m m g ford iyo toyota ayaa dhammaantooda waxa ay xiriir wada shaqayn ah la leeyihiin shirkadaha macdanta ee ka furan dhulka turkistaanta bari si qasab ahna ugu shaqaysta dadka muslimiinta turkistaanta bari mid ka mid ah tallaabooyinka muujinaya in shirkadaha gawaarida sameeya ee dunida aanay ka maarmin kuwa shiinaha waxaa ka mid ah in shirkadda katal ee laga leeyahay shiinaha ay soo farsamayso maadada lithiumta ah oo laga sameeyo batariyaasha jaajarka qaata kuwaasoo buddhig u ah samaynta gawaarida korontada ku shaqeeya haddaba muslimiinta oo qayb ka mid ah dhibaatooyinkan ay ku haystaan meel ama waddan gaar ah maxaa u xal ah si looga qaado dhibkaasi waxaa ka waramaya sheekh cumar xayaakallah ummaddu hadday noocaa noqoto sidaynu soo sheegnay turkistaanta bari dhammaanteed in mucaskar loo bedelay dusha ka furan dadkiina muraaqabo adag lagu hayo cibaadaadkii iyo waajibaadkii laga hortaagan yahay ummaddu markay noocaa tahay maxaa xal u ah idaa tabaayactum bilciin waradiitum bizarci waakhadtum adnaab albaqar wataraktum aljihaada sallata allaahu calaykum dullan laa yansuc xataa tarjicu ilaa diinikum rasuulku wuxuu leehay haddaad ribo wax ku kala iibsataan haddaad beeraha ku raalli noqotaan haddaad loo dabadeeda qabsataan haddaad jihaadka ka tagtaan ilaahay dulli buu idinku sallidaya uusan idinka siibin ilaa aad diintiina u laabataan diintuna waxaa weeye sidii nebi maxamed caleyhi salatu slam intuu yidhi bay diin inoo tahay ummaddu hadday jihaadi weydo waa dulowdaa nabiga sal alla alay wasalam siduu rasuulku la alay sl tadaca calaykum umam kama tadaca alkartu ilaa qasxatiha umamkaa isugu keen habar wacanaya sida dadka xeedhada cunaya oo kale isuga horwacdana kaleeto deedna rasuulka sal alla alay wasalam asxaabtu waxay weydiiyeen maalintaa miyaan yarnay ma waad fara badantiin walaakinakum guthaaun ka guthaa'i sayl me waxaad tihiin daad xoorta oo kale ayaa tihiin weliba maxaa nagu dhacay markaas asaabakum alwahan wahanku waa maxay rasuulka ilaahi waxaa weeye xubu dunya wa karaahiyatulmowt gaal oo dhan wuxuu u dhira dhaansaday iyo intii gaala raacahayd kitaabka ilaahay in laga zuuliyo wujuudka dhammaantii laga zuuliyo ciddii ku fikiraysana in hadaf laga dhigto oo seebta cadowga ay gaadhaa laga dhigto waxaan u jeednaa maanta ummatul milyaar iyadoo ah maanta haza waxa ka dhacaya hazo oo noqotay mucalimatu dunya adduunka o dhan bay mucalimad u noqotay kaafiraha waa muslimaha oo laga baranaya masalada loo yaqaano athabaatu cala almabaadi mabaadida in lagu sugnaado amaama alcaduw lagu sugnaado ayaan aragnaa maanta dhammaan ummadda waxaa noqotay mukabala mid garbaduuban oo daawanaysa wax dhaqaaqi karaa uusan jirin waxa heerkaa gaadhsiiyey ummatul milyaar gaadhsiiyey ummaddoodii oo cadowga isuga horwacday oo waxdartoo gantaala lagu tijaabinayo oo yakul alakhdara walyaabisa wax cagaaran iyo wax qalmidna aan tegayn ilmaha odayga rukuucsan la dilahayo hooyada mataqaanaaye cutushka la dilayo ilmaha radiica la dilahayo ummataada saas loo ibaadaynayo in loo gargaaro maxaa diiday waxaa diiday taa uu nabigu sheegay sal slam alwahan baa ku dhacay ummadii waa xub dunya wa karaahiyatulmowt هذه الحياة دنيئة وحقيرة إلا بسيف الحق والقرآن إن الجهاد هو الطريق لعزنا وهو السبيل لعودة الأوطان
dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa qaybta shan iyo tobanaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari tan iyo intaan xalqada xigta ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu يا أمة الإسلام طال طريقنا فإلى متى يقضي علينا الفدفد وإلى متى الذل المقيت مخيم وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى الذل المقيت مخيم وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى